الحديث الثامن عشر عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
alxadiidu thaamin xadiidka sideedeeya can abi dar abi dar ayuu ka wariyey tirmidi jundubi ibni junaadata ah jundubi bidami daal wa fatxihaa labada waa ku bannaanta jundabi iyo jundubi can abi dar waxaa laga wariyey abi dar waa kunyadiisa magaciisa waa jundubi ibnu junaada iyo waa abi cabdiraxmaan mucaad ibnu jabal radia allahu canhuma can rasuulilaahi rasuulka alluu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam can rasuulilaahi rasuulka allay ka wariyeen salى اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi itaqi llaaha allaah ka baq xayumaa kunta meel alla meeshaad joogto wa atbaci sayi'ata xumaantana raacsiyoo ka dabagee alxasanata wanaag tamxuhaa way tirtiraysaahe wa khaaliqi naasa dadkana kula dhaqan bikhuluqin xasanin dabeecad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan rawaahu tirmidaa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasanun wa fii bacdi nusaqin waxaa ku sugan xasanun saxiix xadiidkan waa wasiya jaamica waa wasiyo ama dardaaran aad u weyn oo xuquuqdii alle iyo xuquuqdii addoommada intaba kulminayda maxaa yeelay xaqa alle ee addoommada uu ku leeyahay waa inay ka baqaan baqdintiisa dhabta ah sidaas darteeda taqwadu waxay tahay dardaaranka ilaah uu u dardaarmay ummadihii hore iyo ummadihii dambe labadaba siduu rabbulcaalamiin uu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah ilah wuxuu uhi waxaan u dardaarannay ummaddii kitaabka la siiye idinka hortiin waa yahuud iyo nasaara iyo idinkaba allah ka baqa allaah ka baqa marka waa dardaaran weyn waa xaqii alla uu iska lahaa subxaanau wa tacaala taqwadu qaala rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam itaqi اllaah ilaahay ka baq xayumaa kunta meel alla meesha aad joogto ilaahay uga baq taqwada waxaa la ihahdaa qofku asalkeeda min alwiqaaya laga keeno waa gaashaanka qofku marka waxa uu ka baqaa waa inuu ka samaysto gaashaan uu iskaga ilaaliyo waxa uu qofku ka baqayo iyo asaga wax u dhexeeya waa inuu samaystaa oo gaashaan uga noqdo waxa uu ka baqayo oo ka ilaaliyo waxa uu ka ka ilaaliyo waxaa marka gaashaan u ah qofka oo cadaabka alle iyo carada alle iyo cuquubaadka adduunka intaba waxaa gaashaan uga ah waxay tahay ficlulwaajibaat wa tarku lmuxaramaati waashubahaat wa ficlu lmanduubaat afar shay weeye taqwo waajiba iyo taqwo sunaa wey taqwadu taqwada waajibka waxay tahay inuu qofku ka fogaado muxaramaadka waajibaadkana sameeyo shubahaadkana ka joogsado waxaa kaloo taqwaa sunnana ah inuu manduubaadka sameeyo makruuhaadkana ka tago marka taqwadii waxa weeyaan waajibka aheed waxay tahay ficlulwaajibaat oo ficlulma'muuraat waxyaalaha waajibka ama lays amray qofku inuu sameeyo taqwada waajibka waxay tahay wa tarku lmaxduuraat waxyaalaha ilaa xarimay in laga tago oo siday tahay looga tago on qofku xeeladaysanoo ka daba wareeginoo qiil u raadsan ee siday tahay uu uga tago washubahaad waxyaalaha aan caddayn oon xalaalnimadooda iyo xaaraannimadooda kuu kala caddayna inaad ka joogsato waxaa soo gelaya marka taqwadii ficlulmanduubaat wa tarku lmakruuhaat oo waa taqwo sunna inaad waxyaalaha sunnadaana samaydo waxyaalaha karaahiyadaana ka tagto waa sunno taas waa taqwo walaakin waa taqwo sunna waa taqwo sunna marka dardaarankaas qaaliga ah ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam u dardaarmay weliba mucaad waxa weeyaan wuxuu hadde u diray yaman oo waxaa la rabaa inuu daaci ka noqdo qaadi ka noqdo xaakim ka noqdo waxa weeye sidaas darteeda waxay muhiim ayay ahayd in saad weyn la siiyo sidaas darteeda nabiga sala allahu calayh wasalam ciidan kasta markuu dirayo amiirku si gooniya ugu dardaarmi jiray taqwada dadka la joogo muslimiintaana waa u dardaarmi jiray marka taqwadu sidaasay waxay u tahay waxa weeyaan kelima jaamica oo macaani weyn kulminayda oo xaqi allah subxaana wa tacaala uu addoonka ku lahaa kulminayda itaqi lah allah ka baq xayumaa kunta meel alla meesha aad joogto macnaheeda waxa weeyaan fi siri waalcalaaniya markay dadku ku arkayaan iyo markaysan ku arkayn labadaba ilaahay ka baq ilaa ummad badan waxa weeye marka dadku ay arkayaan waa dadaalaa xumaanta waa ka fogaana laakiin markaysan arkayn dadkii markaas ayuu xaaraanti ku dhacaa marka qofkaas waxaa ka hoos baxsan cidda ku abaal marinaysa yay oo ama cuquubo adduun kugu abaal marinaysa ama cadaab aakhira kugu abaal marinaysa yayta ma dadka mise waa allah waa allah hadda allahaas ka ba allahaas meel walba waa kuugu jeedaa tan kaleeto dad badan marka ay la joogaan dadka wanwanaagsan aad ayay isku ilaaliyaan waana dadaalaan markay dadka xunxun u tagaanna dadkooda dhex boodaan waa arrin kaloo khatar ah dad badan markuu dadka fiicfiican la joogo dadkiisuu ka mid yahy waa fiicanyi laakiin hadduu dad mufsidiina u tago oo faasiqiin ah ama uu gaalo u tago khalaas ayagu ku dhaqany ayagu ku dhaqany marka taasuna waxa weeyaan taqwadii khilaafsan tahay waxaa la rabaa meel alla meesha aad joogto inaad allah uga baqdo inaad allah uga baqdo ma ahan hadde taqwo ma ahan macnaheedu haddaad markaad muslimiinta iyo meesha sunnada iyo kayrka iyo diinta laga jecel yahay markaad joogto inaad diintii kaa muuqato oo dhaqanka islaamku kaa muuqdo mar alla meel aan sunnada iyo diinta laga jeclayn markaad tagtana in dhaqankii xuma kaa muuqdo od sunnadii ka qubaysato kulli wax calaamad diineed oo dhan baad iska ilaalido tirahdani waa cabsaan de taasu markaa itibaaculhawaa la yidhahda taas ma ahan diin tadayun ma ahan taasu tadayun ma ahan naftaada unbaad raacday wixii marka naftaada ilaa meeshii sunnadii laga jecel yahay oo diintii laga jecel yahayna waxa weyn dadkaanaad isku ekaysiida meeshii xoogaa la dhibsanayana iyagaad isku ekaysiida hadda markaad hawadaadii raacday marka hadba sidaa is leedahay naftaada adduunka ay ku badbaadayda taasaad raacday laakiin ilaahay ma adan ilaalin xuduudiisa daad ilaahay rumaysanta waxaa la rabaa meesha adowga alle joogo iyo meesha uu joogo waxa weeyaan ansaarta alle labadaba alle inaad ku caabudo oo aadan marnaba diintaada waxa weyan aadan uga tegin qofkaanaa dhibsana iyo kanaa neceb maxaa yeelay adiga diintaada allead ku caabudayda haba aadin welidaa saas daraaddeeda waad aragteen markay ahlucilmigu ka hadlaayaan waddan gaalo qofku goormuu aadi karaa shuruuday u xidheen shuruuddaas waxaa ka mid ah oo kow ka ah qofka inuu ahaa qof diintiisa oqoon u leh waxaa ka mid ah inuu ahaa markuu waddanka muslimka joogay qof ku dhegan diinta ku dhaqmideeda hadduusan ahayn awalba oo u gelabgelab iska ahaa gaalana uu dhex tago meelahan xumaantuba ceeb ahayn uu tago dadkiisu dheda ka raaca dadkiisu dhexda ka raaca waxaa ka mid a haddana markuu meeshaas tago inuu diintiisa xorriyad alle uga caabudi karo laakiin haddayba tahayba ayaga inaad waafaqdo waaba xaaraan inaad dhex tagtaaba waaba xaaraan marka arintaas qofka muslimka inu ilahay uga bao wa atbic raacsii asayi'ata xumaan xumaanta xumaan markay kaa dhacdo alxasanata wanaag raacsiyo ka dabageed tamxua way tirtiraysaa dii waxa weeye shay xumaanuu kaa dhacdo ilaa qofka waa la amray taqwo siran waclaaniya mar kasta inuu alla caabudo waajibaadka ilaaliyo muxaramaadka ka tago waa la amro haddana laabudda qofkii mar waa gafa isagoo ma'muur oo la amray daacada alle oo dadaalayay mar gafa ka imaanahoo waajib ilaahay saaray mar inuu dayacaa dhici karta shay alla ka xarimay mar inuu ku dhacana waa dhici karta qofkii marka mar waa gafi karaa hadduu gafo cilaajkeedii ama dawadeedii weytan haddii xumaanu kaa dhacdo ha quusano naxariista alle ha ka quusane wanaag ka dabagee wanaag ka dabagee tamxuhaa way tirtireen qur-aanka iyo sunnada labaduba waxay caddeeyeen wanaagga la sameeyo iyo daacaadka alle inay xumaanta tirtiraan xadiidka waaba kan waa naga akrinayna qur-aankuna waa sidaas wa aqimi salaata darafay nahaar wa zulafa min alleyl salaada oog maalinta labadeeda gelin labadaba oog gelinka horeba salaadii subax gelinkii dambena waxa weeyaan waa duurkii iyo casirkii waxaad kaloo salaada oogtaa saacadaha horeoo habeenka qayb ka mid a oo maqribkii iyo ceshihii ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadku way baabi'iyaan sayi-aadka saasuu rabbulcaalamiin leeyay xasanaadku sayi-aadka way baabi'iyaan aayadda sabi mas-uulku wuxuu ahaa nin ayaa wuxuu dhunkooday gabarh ajnabi ka ah markaasuu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi rasuulka allah waxa weeyaan xad ayaan galaye iga oog xad ayaan galaye iga oog qofku ma og tahay way dhici kartaa in dembi ka dhaca muuminka laakiin waxaa la rabaa inuu shanlaayo qalbigu gubto markuu ka dhaco oo u ilaahay u cararo toobad keeno marka xad iga oogi markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam ma salaadda hadda aan tukanay malala tukatay markar wuu ka aamusay salaaddii kadib wadan inta yidhi rasuulka alle xadka iga oog markaasuu salaaddii manala tukatay markaasuu yidhi waa inala tukaday markaasaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam fa ina allaha qad gafara laka dembika ilahay waa kuu dhaafay dembigaani marka xad weyn haddee ma ahayn mogta zina dhaba ma ahayn laakiin zinadii yareeday ahayd tii yareeday ahayd dhunkoosha ilaa waa zina laftirkeedu laakiin waa zina yar salaada aad hadda nala tukata ilahay kuugu dhaafayo weliba xadiidkaas markuu nabigu saas yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi arrintaanu maanay gaar ii tahay mise dadkao dhan a sidaa oo qofka dembi hadduu galo daaco ka dabamariyo waa laga tirtiraa markaasuu nabigu yidhi bal linnaasi caama dadkao dhan ah iskale adiga kaliya maaha hadiiska bukhaariya muslimaa wariyo dadkao dhan ah iskale adiga kaliya maaha marka taas waxay ku tusaydaa waana xadiidkaas waa xadiidka laga qaato asal u ah qaacidada la yidhaahdo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ilaa aayadda waa aqimi salaata daraf inay sababkaasay kusoo degtay ninkaasay kusoo degtay waa laguu dhaafaa layidhi laakiin lafdiga soo degay nin sheegi maa lafdi caama wey soo ma jeedid marka nabiga uu weydiiyo yidhi alihaada khaasatan ma anigaa kaliya haan mase dadkao dhan nabig wuxuu yihi bal linnaasi caama dadkao dhan wey adiga kaliya maaha adiga kaliya maaha marka taasaa marka daliil cad waxay u noqotay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab daliilka nabiga ka sugnaada ama qur'aanka ah sababkuu ku soo degay khaas kuma ahan khaas kuma ahan adilo aad u fara badan ayaana sidaas u caddaynayda in waxa weeyaan qofku haddii xumaanu ka dhacdo hadduu wanaag ka dabageeyo wanaaggaas lagu tirtirayo laakiin wanaaggu muxuu yihi wanaaggu laba shayba waa noqon karaa towbad inaad ka dabageydo waana shay muhiim oo dembi kasta in laga toobad keena waa waajib inaad toobad ka dabageydo hadaad toobad ka dabageydo khalaas ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuu kuu dhaafaya inama atoobatu calى اllahi liladiina yacmaluuna الsuuء bijahaala uma yatuubuuna min qariibin faulaaئika yatuubu llah calayh ilahi waa waa ka toobad aqbali uma ina rabaka liladiina camiluu الsuu بجهالة ثم tاaبوا من بعد ذلكa وأصلحوا إنa ربka من بعدها لغفور رحيم marka haddii xumaan qofkii ka dhacdo kadib uu ka dabageeyo toobad ilaahay waa u dhaafaya subحaanaه وa taعaaلى waana شhay waajiba haddii camal qofka mar kasta oo ay ka dhacdo xumaan inuu toobad keena waa hay waajib ah waa waajib toobadana shuruuday leeda shuruudeeda hadii q alle iyo addoonka ka dhexeeya dembigu uu yahay waa saddex aliqlaacu cani dembi dembiga qofku inuu ka fuqo dembiga qofku inuu ka fuqo shardiga la ee dembigiio dhexda kaga jirto haddaad tiraa waa toobadkeena waa iska cayaar cayaar wey tan labaadna waxa weya annadam calaa maa faaq wixii ka tegay inuu ka shanlaayo qofku oo qoomameeyo shardiga saddexaadna waxay tahay alcasmu calaa an laa yacuuda ilayh inuu go-aan ku gaaro weligiisna ma inuusan u laabayn haddii xaq banu aadan uu dembigu yahay saddexdaas waa lagaa rabaa haddana sidii oo kale laakiin waxaad ku daraysaa inaad qofkii xaqaan ka cafis dalabto ama u guddo weliba waa inaad ogaataa masale muhiim ah sida imaamu nawowiba halkan uu ku sheegay xadiiska markuu sharxaa iyo meelo kaleba ah ahlcilmiga qofaad xamad laasim ayna u tagto tira cafi waa ku xantay mana kugu filna inaad tira waa ku xantay saas iyo saasaan ku iri waa inaad tira wixii aad ku xamataad sheegay maa waa ku xantay iska kay cafi ma waa inaad sheegto oo tira saas iyo saasaan ku iri cafi marka haddii xaq banu aadan uu yahay waa inaad qofkii xaqiha kaa gutay isku dhiibto oo u guddo ama uu kuu cafiyo marka toobadana waxa weeyaan shuruuddaasay leedahay hadday saxiix noqotona khalaas waxa weya ilaahay weyne subxaana wa tacaala wuu aqbalayaa shakina mana inuu ilaahay aqbalayo subxaana wa tacaala marka xasanada aad ka dabageynayda toobadaas wey waxay kaleeto noqon kartaa haddii dembigu uusan kabiiro ahayn xasanaad kale iyo daacaad kale haddaad samaydo ilahi waa kugu dhaafaa sida aayaddan hadda sanasuulkeedan ku ogaanay oo salaadii iyo weesadii iyo soonkii iyo salaatuleylkii ilaahay weyna dunuubta waa ku dhaafaa ilaahay waa ku dhaafaa dunuubta adilo aad u badanaana caddaynaysa adilo aad u fara badan ayaa caddaynaysa adilo aad u fara badan nabigeena suban salى اlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi man tawadaأa faaxsana اlwuduءa kharajat khaطaayaahu min jasadii xataa takhruja min adfaarihi xadiid cumaan oo imaam muslim saxiix muslimkiisa uu ku wariyey wuxuu yihi nabigu salى اlahu عalيه wasalam qofka weyse qaatay weyse qaadka hagaajiya jirkiisoo dhan ayay gafafyaalkiisu ka baxayaan xataa cidiyaha cidiyahay ka baxayaan nabigu wuxuu yihi salى اlahu عalيه wasalam alaa adulkum war miyaanan idin tusayn calaa maa yamxu llaahu bihi lkhadaaya wax ilaahay gafafyaalka ku tirtiro wa yarfacu bihi darajaat ilaahna darajaadka kor ugu qaado maxay tahay waxaas qaaluu balaa yaa rasuul lah rasuulka allahu na tus isbaaqu lwuduu'i cala almakaani waktiga jirku dhibsanaya qabowgu jiro inaad dhammaystirto weysaqaadka biyaha qabow aad jirkaaga u ogolaado ama kulayl aad jiro biyaha weysaqaadka meele waxaa jira kulaylku gaaro biyuhu inay tubadu kululaado oo jirkuba dhibsana kulayl dartiis markaas jirku dhibsanayo kulaylka dartiis ama qabowga dartiis inaad weysaqaadka dhammaystirto taasaa ka mid oo ilahay dembiga ku dhaafa darajaadkaana ku kor yeela wa karat اlkhuda ilى اlmasaajid in in badan xagga masjidka ad u soo socoto tilaabta aad badidana ilaah dembigu ku dhaafaa darajadana waa ku kor yeela wa اntidaaru salaati bacda salaa salaad markaad tukato inaad sugto masjidka joogto ilaa salaadii kale waqtigeedu timaad ilaahay dembiguu ku dhaafa darajaadka ku dalcasiya markaasuu nabigu yihi salى اlahu alيه wasalam fadalikum اribaad fadalikum ribaad arrintaasuna waa heegannimo heegan waxaa la idhaahdaa qofka waxa weeyaan difaaca uga jira xuduudda muslimka iyo gaalada meesha udhaxayda ee furinta ah qofka ku jira la idhaha heegan ribaad weyuu yihi nabigu salى اlahu alay slm arrintaas waa ribaad waana xadiis bukhaari iyo muslim cafwan xadiidkaasoo dhan hadda dhameeyey waxa way muslim weeye muslinaa wariyey marka lama tiri karo cibaadaadka dunuubta waa lagu dhaafaa kadalika nabiga salى الlahu alay waslam waxaa ka sugan min xadiid abi hurayra bukhaari muslim ay wariyeen man saama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqdama min denbihi qofka iimaan iyo ixtisaab u sooma ramadaanka dembigiisa hore waa la dhaafa waman qaama ramadaan waman qaama laylat اlqadr habeenka laylatulqadriga qofka istaaga oo habeenkaas daaca ilaahay ku soo jeeda waman qaama laylata alqadr iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi asagoo rumaysan ilaahay weynaa ballanqaadka uu ku sheegay iyo sharcinimadeeda asagoo ajarkaas ilaah sheegay raadsanaya dembigiisa horaa la dhaafo man xaja haada albeyta falam yarfud walam yafsuq kharaja min dunuubihi ka yowmi waladatu umu qofka beytka alle u xajiya ee aan la imaano wax nikaax iyo ku tacalluqa intuu xajka ku jiro jimaaca iyo waxyaalaha ku tacalluqa faasiqnimana aan la imaan dunuubta wuxuu uga baxaa sida habeenkii hooyadiis dhashay oo kale iyo qayrkeed adilo aad u fara badanaa tusayda adilo aad u fara badan laakiin mas'alada muhiimkaa waxay tahay ahlucilmiga waxay yidhaahdeen muxaqiqiintooda weliba jamaahiiru ahlucilmina ay ku tageen qofka markuu inta dembi sameeye xasanaad sameeye xasanaadkaas dunuubta loogu dhaafa waa saqaa'irta ilaa dunuubtu waa laba qaybood waxa weeyaan kabaa'ir iyo saqaa'ir salaada sakada soonka xajka jihaadka birulwaalidaynka daacaadkaas waxa lagugu dembi dhaafaa waa waxaan kabaa'irta ahayn oo saqaa'irta ah amaa kabaa'irta toobay u baahanta haddaadan ka tooba keenin laa camal saalixa iyo mid lagugu dhaafa midna ma jirto ilaa ilahay fadligiis maaha ilahay isaga waa awooda fadli ahaan iska kaa dhaafo laakiin salaad iyo soon iyo sako iyo xaj iyo jihaad midna lagugu dhaafin kabaairta kabaairta waa inaad ka toobad keentaa zinada iyo qamrada iyo tuugada iyo shirkiga shirkiga isaga de toobad waxaan ahayn aan lagu dhaafin waaba ijmaac soo ma jeed marka dunuubta kaleo kabaairtaana ayagaana wax aan toobad ahayn laguma dhaafo waana sida ay mareen ahlucilmiga aarkooda waana sida sawaabkaa adiladuna sidaasay tuseen adilada saxiixaana sidaasay tusayda oo waxaa ku tusaya arrintaas dhowr arrimood tan koowaad nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi asalawaatu alkhams salaadaha shanta ah salaadaha shanta ah waljumucatu ila aljumuca jumco ilaa jumco kale laga gaaro wa ramadaanun ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaanka laga kale laga gaaro mukafiraatu limaa baynahum intii u dhexayday dambi dhaaf u yihiin idajtunibat ilkaba'ir waa markii kabaa'irta laga fogaado yuli nabigu sala allahu alay wasalam waa markii kabaa'irta laga fogaado asalawaatu alkhams waljumucatu ila aljumuca wa ramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahumna ida majtunibat ilkabaa'ir xadiidka waxa weya bukhaari iyo muslim aa soo saaray min xadiid abi hurayra marka waa cadda xadiiskaa sariixay ku tahay mideeda kaleeto sida uu yidhi xaafid ibnu rajab alxambali culimmadu muslimiintu waxay ijmac ku yihiin toobaddu inay waajib tahay hadday waajib tahayna waajibku wuxuu u baahanya in qofku u niyeysto u qasto haddii la yidhaahdo kabaa'irta waa loo dhaafaa qofka daacaadkaas kale loo dhaafaa daacaadkaas kale loogu dhaafaa ma toobad keenin qofka kabaa'irtiina waa loo dhaafa waxaa imaanaya qofka markuu waajibaadkii guto aakhiro marka la tago hal qof oo laa ilaha illa hu yidhi inaan la cadaabin oo waajibaadka guto taasaa imaanay maxaa yeele qofkii waajibaadkii salaadiyuu sooma waana loogu dhaafay haddii la yidhaahdo hal qof oo tukaday waa inaan la cadaabin taasuna waxay khilaafsantay axaadiista mutawaatirka axaadiista mutawaatirka waxay caddaynayaan dad laa ilaha illa allahu leh oo soomi jiray in la cadaaba oo waxaan rabaa tuka jiray oo meelihii sujuudda leh meelihii sujuuddu daday ku yaaliin alla cadaaba oo tuka jiray marka haddii salaada loogu dhaafi lahaa maxaa loo cadaaba waxa loo cadaaba waa kabaa'ir aan loogu dhaafin waxa way salaada soo ma jeedi marka hal qof dembiba kuma hareen dii la yidhaha kabaa'irta waxaa lagu dhaafaa daacadka kale hal qof oo dadka cibaadaysta ah wax dembihuba kuma hareen dadka tukada oo sooma oo salaado oo sakeeya dembiba kuma hareen dembi lagu cadaabaaba kuma hareen waxaan la ogsoonaya dad tukada in la cadaabay marka taas waa xaqiiqadeedu waxay tahay waxa lagu dhaafa acmaasha saalixada waxa weeyaan waa saqaa'irta amaa kabaa'irta toobay u baahanta ilaahay laakiin fadligiisa qofka inu iskaga dhaafa waa dhici karta haddaysan dembigu shirki uusan ahayn ilaa qur-aanku wuxuu caddaynaa wixii aan shirki ahayn waa taxta mashii'at illah in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirki ilaahay qofna uma dhaafo ilaa qof soo islaamo toobad keena maahane laakiin wixii shirkiga ka hooseeya qofku doonu ilaahay u dhaafo subxaanahu wa tacaala qofku doono marka masaladaas qowlkeeda sawaabka waxay tahay acmaasha saalixada waxa haddaad ka dhabageydo lagu dhaafayo waa saqaa'irta amaa kabaa'irta waxay u baahantay inaad ka toobad keento wa khaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasanin dhaqan wanaagsan dadka waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan dadka waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan khuluqa wanaagsan waa shay aad u qaali ah waa shay aad u khaaliq ah oo aan la heli karin sidaas darteedu nabigu yidhi salى اllahu عalayه wasalam akmalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa mu'miniinta qofka ugu kaamilsan xagga iimaanka waa qofka ugu akhlaaqda wanaagsan waa qofka ugu akhlaaqda wanaagsan waa qofka ugu akhlaaqda wanaagsan wax miisaanka la saaro maalinta qiyaamahana waxa ugu culus oo xasanaadka ugu culus waa khuluq wanaagga qofka ilaah ugu jecelyan waa dadka akhlaaqda wanaagsan dadka nabiyaalka beri qiyaame u dhow xagga mansilada jannadana waa dadka akhlaaqda wanaagsan waa dadka akhlaaqda wanaagsan nabigeena suban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiidka cabdullaahi ibni camar ibni caas ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey alaa ukhbirukum biaxabikum ila allah wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama qaaluu balaa ya rasuula allah qaaluu balaa qaala axsanukum khuluqan ma waanan idiin sheegaynu nabigu sala allahu calayh wasalam qofka ilaah ugu jecel yahay anigana ii dhow xagga majliska maalinta qiyaamaha markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slm markay saxabadu yihahdaan rasuulka alla noo sheeg wuxuu yidhi waa qofka inkugu akhlaaqda wanaagsan waa qofka inkugu akhlaaqda wanaagsan nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa min shayin yudacu fii miisaani اlcabdi afqalu min xusni اlkhuluq ma jiro shay ka culus oo miisaanka addoonka la saaro waxa weeyaan xusnulkhuluq miisaanka qiyaamaha waxyaalaha la saaro waxa ugu culus waxa weeyaan xusnu lkhuluq wa ina saaxiba xusnu lkhuluq laybluqu bihi darajata saaxibi sawmi wasalaa qofka akhlaaqda wanaagsan akhlaaq wanaaggiisuu ku gaarayaa waxa weeyaan darajada u gaaro qofka sooman ee salaatuleylka u taagan taasuu ku gaaraya xusnulkhuluqana afar arrimood ayaa soo koobayda afar arrimood tan koobaad waxay tahay dalaaqatulwaj weji furfurnaan dalaaqatulweji ama basdulweji dadka inaad weji macbuus aadan ku noqoneen aad dadka kula kulantoo kala hor timaaddo weji furfuran oo farxadu ka muuqato oo qofka kula kulma uu ku farxayo waa midda koobaad tan labaadna waxa weeye badlulmacruuf wanaagga dadka inaad gaarsiido qowlka wanaagsan wanaagga inaad amarto xumaanta ka reebto wax aad sido deeq si aad tahay oo wax bixido tan saddexaadna waxay tahay wakaful adaa dhibkaaga dadka inaad ka celido dhibkaaga inaad dadka ka celido oo afkaaga iyo adinkaaga aad ummaddu ka nabad gasho afkaaga iyo adinkaaga ummadda inaad ka celido tan afraadna waxay tahay waxtimaalu ladaa dhibka inaad u dulqadato qofkii kugu gafa aad u sabarto dulqaad inaad yeesho haddaan xuduudda alle lgu lagu xadgudbin xuduudda alle haddaan lagu xadgudbin waa inaad u sabarto dadka oo adiga wixii naftaada aad u sabarto afartaasaa xusnulkhuluq isku ah aqwaasha salafka marka la fiiriyo xusnulkhuluqa sidaas weeye oo waxa weeyaan dalaaqatulwaj weji furfurnaanta wa badlulmacruuf wanaag inaad wax bixido inaad wax bixido wa kafuladaa dhibka inaad celido dhibka inaad dadka ka celido waxtimaaluadaa iyo inaad dhibka lagu geysto ku sabarto saddex ka mid cabdullahi bn mubaaraga cabiray oo wuxuu uhi xusnulkhuluq waa basdulweji weji furfurnaanta wa badlulmacruuf wa kafuladaa xasanulbasrina wuxuu yihi xusnulkhuluqu waxa weeye alkaramu deeqsinimu walbadlu waxbixin walixtimaalu iyo dulqaad oo dadka u sabarto markay ku dhibaan marka afartaasu xusnulkhuluqi xoogaa way soo dhowdhaweynayda waa soo dhowdhaweynayda laakiin maxamed ibnu nasri almarwasi wuxuu sheegay dadkao dhan inaan wejiga loo furfurayn inaan loo furfurayn oo wuxuu yihi bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xusnulkhuluq waa kadmu lgaydi lilah inaad ilaahay dartiis aada caradaada u qarido wa idhaaru dalaaqati wاlbishri ilaa lilmubtadici wاlfaajiri inaad wejiga u furfurto ood farxad u muujido ilaa bidcoolaha iyo faajirka maahan qofka mubtadica ah ma ahan inaad wejiga ufurfurto ma ahan inaad wejiga ufurfurto faajirkana inaad wejiga ufurfurto maaha kaas maya wاlcafو can الzaaliin dadka gafa inaad iska cafido ilaa ta'diiban wixii la edbina maahane iyo وiqaamat اxadi xadka ilaahay oo laga oofaaye wakafu اdaa can kuli muslimin qof kasta inaad dhibkaaga ka celido oo muslin ah iyo wamucaahadin gaal kastoo mucaahida inaadan dhibin ilaa taqyiira munkar munkarka bedelidiisa qofna looga xishooma wa akhdan bimalima bimadlama limadluumin qof daalima in xaq laga soo qaadana laga xishooma min ayri tacadi marka adugu afartaasaa kulminayda